dhallinyaradan oo iyagu la soo xidhiidhay xafiiska v o a magaalada hargeysa ayaa sheegay inay nolol adag oo qalafsan ku nool yihiin magaalada tribol ee xarunta waddanka libiya waxay si gaara u taabteen dhallinyaradani in ay saddexdii bilood ee ugu dambeeyeyba doonayeen inay ku soo noqdaan magaalooyinka ay hore uga baxeen ama uga tegeen xilligii ay tahriibayeen waa kan mid ka mida dhallinyaradan oo ugu horrayn magaciisa iyo ujeeddada uu la soo hadlay v o a sharaxaya maruu magacaygu yahay yaxya axmed nuur waxaa kaala soo hadlayaa libiya gaar ahaan caasimada waxaan ka tagnay xagga somalilan baan ka tagnay maxay ahayd dabeetana ethoobiyan soo marnay dabeetana saasaan saxaraag u soo gannay aduu xooshish baan soo marnay lacagaan laga soo shubtay dadka xooshishaas oo lagu qaraaco marka anigii magafaain haystay aduu shaksi ahaanteeda waan ka soo baxay wallahi hadda haddaan nahay soomaali yani ama maanta matalaya dadka soomaaha soomaalida ku dhaqan caasimada libiya wallahi horta xaaladeedu aad u cafo magaranaysa ayagoo maanta haddaan idhahdo waan ka sheekeynaya badda baan uga sheekeynayaa dhibaatada meesha lagu haysta mid aan soo koobi kara maaha waa maxay haystada qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta lagu haysata caasimada libiya
dhallinyaradan oo ka jawaabayey su-aasha la xidhiidha markii ay hay-adda i o m la xidhiidheen wixii ay ku tiri waxay yidhaahdeen
hayda hayolta marka hore anoo usi jiina yunisi arta oo ku jira jeelka taajuura oo aan ahaa dadkii uu ku dhacay qasabka maxay ahayd doolay qaraci dagaal diyaaradu ay soo dhuqaysay jeelka taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii jiideed lagu xelayay baan ahaa yunisi arta joxnoo qabu wida ay tiri dibadda u baxa markii aan nii yunisi artaan ka niyad jabay aan ogaaday dadkayga meel dhaanta inaanay jirin aan dadkii aan qoray aan sugayay saddex bilood maanta shan sobe mareysa aan sugaya safarkiga
dhinaca kale dhallinyaradani waxa ay cabasho ka muujiyeen safaaradda soomaaliya ee magaalada tripoli ku taalla iyaga oo sheegay in aanay hawshii looga baahnaa in dhallinyarada soomaalida ee halkaasi ku gadoosan ay gacan ka geysato arrintooda islamarkaana dib ugu celiso dhulkoodii hooyo aanay taasi safaaraddu samaynin ama u hagar bixin waa sida ay dhinacooda tilmaameen
safaaradda soomaaliya ayaana xiray dadka kale safaaraduhu uga shaqeeyaan waana la qaado horaan loo qaado safiirka maanta jooga safaaradda waa safiir iminka xaalkiisu u adag yahay waa talabaad dadka safaaradda ka shaqeeya dad lacag ku shaqeeya maaha waddad ilaahay dadkii u shaqeeya dadkaasu waxba ku qabanayaan iyagoo ogaana maanta haysan wallaahi marka anigu maanta aan weydino aan u tagno maxay ahayd hore safaaradda aan ku odhano waxaan u baahanay guri noola hadli hayada lama hadli karayaan awood malaya waa dowladdii soomaaliya xagga soomaaliya dadka laga haysta maxay ahayd waa dadaana hayada haddaa lala hadlayo oo soomaalida la dowladda la hadlaysa dowladda soomaaliya la hadlayso hayada maxay ahayd hore haayadu dadka waxba u qabanay waxaan u sheegaynaa xukuumadda somalilan inta soomaaliba inay la hadlaan hay-adaha dalka ka shaqeeya si ay nugu fududeeyaan safarkayga noona furaan si fudud ay nugu soo qaadaan meesha iminka dhallinyarada soomaaliya oo dhan baa ku wada cakiyan geesta kale safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada tripoli ee caasimadda waddanka libiya ambasador muxiyidiin maxamed kalmoy ayaanu weydiinay eedaha ay u soo jeediyeen dhallinyaradani waxaa ka jira waan ka waraynaa waan ka waraynaa ayarku waa wada xiriirnaa soo meel walba inay xeerta neewada baxay lahayd hadda taasoo ay sahal sugan in intii nabadooda ay dadaal ay ku jiraan in dadkan loo qaadi lahaa inta ay noo sheegay marka ambasador muxiyidiin maxamed kaalmay oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay maadaama dhallinyaradani ay xaalad adag oo qalabsan ku nool yihiin waxa safaarad ahaan ay u qaban karaan iyo in ay u hagar baxeen ayaa isaga laftiisu sheegay in xaaladda dhaqaale ee safaaraddu aanay suuragal u ahayn inay wax ka baxsan caawinta dokumentiyada ay ku soo baxayaan dhallinyaradaasi aanay safaarad ahaan u qaban karin
mooyaane safaaradda wax kaloo aan ka qaban karno dhaqaale ahaan ama guryo iyo nolol wax ku saabsan waxba kama qaban karno intaan been kuu sheegay marka safiirka soomaaliya ee magaalada tripoli caasimadda waddanka libiya ayaa u sheegay v o a in dhibaatada haatan taagan ay tahay ta caalamka oo dhan wada saamaysay taasoo qayb ka ah xayiraadda duulimaadyadii imanayay magaalada tripoli ama ka baxayay lagu sameeyey coronavirus darteed waxay noo sheegeen in dowladda ay saartay saddex toddobaad saddex iyo toddobaad toddobaad baa ka haray toddobaadka marka uu dhammaado oo dowladda ay futo airport ay furaan waa markay ugu dhow yahay oo markaa duulimaadyada ay bilaaban karaan inta ka horeysa ma ma filaya si wax loo qaadi karo anigu ma filayo ma garan ugu dambayna ambasador muxiyidiin maxamed kaalmoy ayaa dhallinyarada baaq u diray gaar ahaana kuwa weli niyaddooda ay ku jirto inay u tahriibaan waddanka libiya dabcan wada taamaysaa ee hadduu dagaal ka socdo ama cudur uu ka dhaco maxaan ku yidhaha dadkiina waa wada taameynaysaa soomaalida halkaa joogtana waxay ka mid yihiin dadkaas dalkan ku nool bay ka mid yihiin weliba usii nuguliyo waa dad tahriibiya soo maray safar dheer saxaara soo maray oo qaar badan oo kamid ah cudurro ay daran yihiin kuwa badan baa dhigta kuwa badan baa salaadidaha saxada ku hadlay jira oo weli aan la aasin markaa samaynaysaa si aad ba u samaynaysaa waxaanse aad iyo aad maa uga digaynaa dadka soomaalida gaaraha dadka dhalinyarada oo weli tahriibta iyo iyo inay xaggan soo aadaan weli maskaxeed ugu badan tahay inay kawaantoobaan kana joogaan meel la soo aada ma halkani inay guryahooda iyo halkoo dalkooda joogaan baan aad iyo aad ugu adkeynayna marar badan oo u sheegay fadlan maxamed cakuule v o e hargeysa